أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabiه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru suraةi maryam casharkeenu wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda lixdan iyo afaraad ee suuradda ka mid ah wuxuu allah subxaanaه wa taعaalى uu leeyahay wma نتنزl isagoo malaa'igtii ka warramayo gaar ahaan jibriil lianna aayadda sababu nusuulkeeda waxaa loo badan yahay xadiid saxiixana uuba tilmaamay ee nebiga sala alla ly slam inuu daahsaday jibriil jeclaystayna inuu mar walba u yimaado ou inta uu u imaanayo ka badan inuu soo booqdo ou soo siyaarto markaas baa marka malaa'igtii allah wuxuu tilmaamayaa halkan imaatinkooda ay imaanayaan oo ay nebiga u imaanayaan ama dhulka ay imaanayaan inay tahay amar alle arrin ku xiran ee iyagu aynan iska aysan iska iimaa karin marka allah wuxuu leeyahay wamaa natanazalu ma soo degayno ilaa biamri rabbika rabbigaa amarkiisa mooyaane wax kale kusoo degi mayno sidaasay malaa'igtu leeyihiin lahu lirabbika rabbigaa waxaa u sugnaaday maa ayaa u sugnaaday beyna aydiinaa horteenna ahaaday waa aakhiradii iyo wamaa ayaa u sugnaaday khalfanaa gadaasheenna ahaaday adduunyadii waaye iyo wamaa ayaa u sugnaaday beyna daalika adduunyadii iyo aakhiradii dhexdooda ah ee labada nafkhateynka suurka marka la yeeriyo iyo ta kale inta udhaxaysa wa intaba allah iska leh wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahaanin nasiyan naasiyan ku hilmaamaya ma ahaanin rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda mid wax hilmaamaya ma aha waal ardi dhulka rabbigiisa ku wax iloobayo oo wax ka tegaya ma aha wamaa beynahumaa dhexdooda yacnii rabbiga dhul iyo cir dhexdooda waxaa ahaaday rabbiga ka u ah mid wax hilmaamaya ma aha ee facbud caabud hu isaga caabud wastabir sugnow oo ku sugnow licibaadatihi cibaadadiisa ku sugnow hal taclamu ma og tahay lahu lirabbika rabbigaa ma u og tahay samiyan ay mithlan mid la mid ah oo isaga la tusaale ah miyaad u og tahay rabbigaa waa maya ma jire ayb marka aayadda hore sida aan tilmaanay xadiid bukhaari iyo fii kitaabi tawxiid uu kusoo saaray iyo tafsiiru suurati maryam ayaa wuxuu ahaa min xadiidi ibni cabaas wuxuu yihi nebigaa wuxuu yihi yaa jibriilu jibriilow maa yamnacuka maxaa kaa celinayo an tazuuranaa inaadna soo booqato inta aadna soo booqanaysa ka badan fa nasalad waxaa soo degtay wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika innaga ma soo degno ilaa amarka rabbiga un baan kusoo degnaa iskama imaan karna marka hore dayib tafsiirka marka aayadda iyo xadiidkaasna way isfasirayaan waana sida ugu fiican macnuhu marka in sidaas uu yahay dayib marka wamaa natanazalu waxaa lasoo qadari karaa wataquulu lmalaa'ikatu malaa'igtu waxay dhehaysaa ma natanazalu ilaa biamri rabbika culimada qaar kalena waxaa laga xikaayooday inay ku cadfan tahay jumladii inamaa ana rasuulu rabbiki inamaa ana rasuulu rabbiki baan ahay rabbigaa miduu soo diray wamaa natanazalu mana soo degayna annaga macnahaasna marka qaar baa sidaas xagga yacni ku xirayo jumladan inay jumladaas hore ku xiran tahay ibnu cadiyana macno kale ayuu ishaaray oo aan fogeyn isagana macnahaasina waxa uu yahay maqsadka iyo ulajeedada aayadda laga rabo ayaa waxay tahay wax allaale in ilaahay subxaanahu watacaala uu milkiyo horay iyo gadaal ama waqti ha ahaato ama makaan ha ahaato tasarufkiisana allah iska leh macno noocaasu marka ayuu ishaaray ayb ayb inama almaqsadu biha alishcaaru bimilki اllahi tacaala aayadda maqsadka laga leeyahay waxay tahay dareensiin la dareensiinayo alle inuu isagu leeyahay uu milkiyo limalaa-ikatihi malaa-igtiisa wa ana qaliila tasarufihim tasarufkooda yar wa kahiirahu iyo kiisa badanba inamaa huwa biamrihi alla amarkiisa unba ayuu ku ahaanayaa waintiqaaluhum min makaanin ilaa makaanin guurguuridda ay meel tegayaan meelna ka tegayaanna inamaa huwa likhidmatihi wixii ilaahay u diray unbay ku socdaan khidmadiisay ku socdaan idil amkinatu lahu makaanada iyo boosaska allah iska leh wahum malaa-igtuna lahu allah iska leh marka aayaddu macnaha unbaa maqsadku uu yahay marka alla wuxuu leeyahay wamaa natanazalu ma soo degayno ilaa biamri rabbika rabbigaa amarkiisa unbaanu kusoo degaynaa lahu rabbigaa waxaa u sugnaaday maa waxa beyna aydiinaa horteenna ahaaday waa aakhira marka ilaa aakhira naga horreysee iyo wamaa waxa khalfanaa naga gadaasheenna ahaaday adduunyadii lasoo dhaafay waay markaas oo ile adduunyadu waa dambaysaa iyadoo lasoo dhaafayaayo iyo wamaa waxa beyna daalika kaagaas dhexdiisa ahaaday waxaa marka aakhiriya adduun u dhexeeyana waa annafkhatayn waa labada afuufid ee la afuufayo ee marka ugu horeysa marka la afuufana ay suuxayaan makhluuqaadka nool midda labaadna ay kusoo kacayaan taas waay wamaa kaana rabbuka macaani kalena waa lagu macneeyaa kanaas ugu waadixsan wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahaa nin nasiyan naasiyan mid hilmaamaya ma aha rabu samaawaati marka waxaa laga bedelayaa rabbukada wamaa kaana rabbuka soo ma ahayn rabu samaawaati ayb oo haddii markaa laga bedela waxay noqonaysaa wamaa kaana rabu samaawaati waalardi wamaa beynahumaa nasiyan dhul iyo cir iyo inta udhaxayso allaha iskale mid wax hilmaamaya ma aha waxaa kaloo bannaan rabu samaawaati in khabarun limubtadain maxduuf oo lasoo qadaroo layidhaha huwa isagu kaan sheegaynaa rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda waa ciraryaalo allihii iska lahaa waalardi dhulka rabbigiis weeyaan iyo wamaa beynahumaa dhexdooda wixii ahaaday rabbigoodii waaye wastabir ku sugnow licibaadatihi rabbiga cibaadadiisa ku sugnow wastabir asalkooda wasbir waaye wasbirna sabara waxaa lagu gudbiyaa calaa meeshan hadda laakiin laam ayaa lagu gudbiyey tadmiin ayaa ku jira ma marka macnuhuna waxa uu yahay uhbut licibaadati rabbika oo habata ayaa lagu ayaa la tadmiiniyey ficilka ficilka la tadmiiniyo wixii uu qaadan jiray ayuu qaataa isagana marka qur-aankuna dariiqadana waa dariiqada basriyiinta nuxaadda ah ayaa ku socoto wayna fiican tahay inta la dhihi lahaa xuruufuljariga yanuubu bacduhu bacdan qaacidadaas la aadi lahaa oo kuufiyiintu u badan yihiin iyadaba waa saxsan tahay laakiin middan baa ka roon wastabir yacnii sabar oo sugnow licibaadatihi rabbiga cibaadadiisa ku sugnow hal taclamu ma og tahay lahu lirabbika rabbigaa ma u og tahay samiyan mithlan mid isaga la mida rabbigaa ma u taqaanaa ay laa taclamu lahu samiyan wax ilaahay shabaha ama u eg u ogaan maysid marnaba samiyan marka bimacnaa waa yacni mathiilan wa cidlan waxaa kaloo ibnu cabaas uu ku micneeyey hal taclamu lahu samiyan ay waladan rabbigaa ma u ogaanaysaa wax walad oo ilmo ah waa maya ayb samiyan marka bimacnaa waladan shaahi shawaahidna way leedahay macnahaas marka in laga bixiyo ayb de magacyada ilaahay haddii la yidhaahdo magacyada alla uu leeyahay qaarkood allah isagana waa isku tilmaamay dadkana waa ku tilmaamay oo sida allah waa samiic ilaahay waa samiic waana basiir haddana wuxuu leeyahay alla inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiiran bani aadamkiina samiic iyo basiir baa lagu magacaabay watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu alxayu buu isku magacaabay bani aadamkiina iyo makhluuqiina qaarkood xayi baa lagu sheegay oo allah wuxuu yidhi yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxayi marka culimadu waxay yidhaahdaan laysa alxayu kalxayi wala samiicu ka samiici marka xayigan iyo xayiga alle marka uu yahay isku mid maaha samiicnimada alle iyo midda bani aadamkuna isku mid maaha magaca unbay iska shabahaan xaqiiqadu way ku kala duwan yihiin hal taclamu lahu samiyan marka wax xaqiiqadii alle oo kale leh ma haysaa adiga oo tilmaan alle xaqiiqdeed leh ma la helayo oo laysa ka midlihi shay-un wayaquulu linsaanu aidaa maa midtu lasawfa ukhraju xayaa wayaquulu wuxuu dhahayaa alinsaanu insaankii waa gaalkii baa loo jeedaa marka a-idaa maa haddii midtu aan dhinto lasawfa mar dambe miyaa ukhraju la isoo bixinayaa xayan anigoo nool waa marka istifhaam oo inkaari ah waa inkir waa inkirsan yihi yacnii la isoo bixin maayo ujeedaa awalaa yadkuru linsaanu awalaa yadkuru miyounan ka fakaraynin alinsaanu insaanku annaa anagu khalaqnaahu inaan abuurnay min qablu min qabli mamaatihi geeridiisa ka hor inaan intuunan dhimanin ka hor inaan inaga abuurnay miyounan ka fakaraynin walam yaku walxaal lam yaku ounan ahayn shay-an waxba wax la sheegaba isagoon ahayn inaan inagu ahaysiinay oon abuurnay miyaanu ka fakaraynin fa wa rabbika rabbigaa baan ku dhaartaye lawallaahi yanaxshuranna kulminee oo kulminee hum iyaga soo kulminee iyo washayaadiina iyo shayaadiinta waxaas u meerisay huma markaa dabadeed lanuxdirannahum goobkeennee oo goobkeenne oo waan soo xaadirinaynaa xowla jahannama jahannamo dhexdeeda ayaanu ku xaadirinaynaa jithiyan jaathiina xaal ay yihiin kuwo arruman oo jilbaha u fadhiyo huma markaa dabadeed lanansicanna siibnee oo siibnee yacnii ka bixinee oo ka bixinee min kulli shiicatin koox kasta xaggeeda ayuhum koodii huwa isaguba ashaddu darnaan badan cala araxmaani allah raxmaanka korkiisa citiyan ugu darnaan badan madax taagga iyo madax adayga kuwa ugu darnaan badan ayaanu usoo hormarinaynayoon siibaynaayoon bixinaynaa huma markaa dabadeed la naxnu innaga ayaa aclamu ku ogaal badan biladiina kuwa hum iyaguba owlaa ku haboonaansho badan bihaa jahannama siliyan gelitaanka ugu habboonaan badan ayb insaankii marka yaa lagu halqabsaday waxaana loo jeedaa mufasiriintu in badan qaar ubay ibnu khalaf qaar waxay leeyiin alcaasu bnu waa-il adu waa ungaal bacdiga inkiray hal mid oo mucayanana de aayaddu ma ka warramayso wax allaale wixii tilmaantaas leh aayaddu way ka warramaysaa marka alla wuxuu leeya wayaquulul insaanu insaankii wuxuu dhahayaa uu ku qowlayaa a-idaa maa midtu a-idaa maa haddii midtu aan dhinto la sawfa jeer dambe miyaa ukhraju laysoo bixinayaa xayan anigoo nool waa yaabe marka idaadu haddii ay maa ka daba dhacdo maada idaa daba marta badanaa waa sila waay ama zaa-ida waay maadii silada hadda ismi mawsuul kama wadno waa zaa-ida xagga icraabta ayb oo wuxuu yidhi yaa saaxibii khud faa-ida maa bacda idaa zaa-ida maa bacda idaa maa oo idaa gadaasheed dhacday waa zaa-ida mar walba idaa maa aidaa maa marka oo waxay ka dhigan tahay aidaa mitu isaguu yidhi aidaa mitu yay ka dhigan tahay wayaquulu linsaanu insaankii wuxuu dhahayaa aidaa maa haddii mitu aan dhinto lasawfa mar dambe miyaa ukhraju laysoo bixinayaa xayan aniga oo nool oo yacnii nololi igu jirto miyaa markaan dhinto kadib lay keenayaa awalaa yadkuruna xarafkan waa loo aqriyey awalaa yadakkaruna waa la aqriyey awalaa yadakkaru marka la yidhaahdana awalaa yatadakaru waay miyounan xusuusanaynin waay macna ahaana abu jacfar itabari wuxuu yidhaha midaasaa fiican oo aad macnaha ugu habboon awalaa yadakkaru awalaa yatadakaru miyounan xusuusanaynin alinsaanu insaanka sidan dhahayo awalaa yadkuru haddii la yidhaahdo miyounan fiirfiirinaynin waay uunan ku ictibaar qaadanaynin insaankii annaa anagu khalaqnaahu inaan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay hu isagaan abuurnay min qablu min qabli mamaatihi dhimashadiisa ka horaan abuurnay oo intaan la dilin oo uunan dhimanin nolosha annagaa siinay walxaal lam yaku ounan ahayn shay-an waxba ounan ahaynna markiisii hore hal ataa cala linsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuuran adiga sheegaaga ma jirin ilaahay baa ku abuuray oo adduunka ku keenay labada waalidee ku dhashayna sheegooda ma jirin iyaguna allah abuuray wahakadaa ayb marka taas miyuunan ku waana qaadanaynin waa bani aadamkan muranka la soo taagan isaga ayb bani aadamka markii de alla uu abuuray oo caloosha hooyadii ku abuuray oo soo saaray oo jidkii u fududeeyey oo hadalkii uu bartay oo cilmi la baray iyo markaasuu qooq badan yahay oo kibir badan yahay markuu wax ogaaday oo uu hadal iyo fasaaxo iyo ilaahay siiyey ayuu fasaaxadiisii in badanoo kamida waxay uga hor imaanayaan allihii fasaaxadaas siiyey oo abuuray nacam marka ama barofesor ha isku sheego ama yacni aqoon-yahan ha isku sheego waxa weeyaan marba haddii cilmiga uu bartay rabbi wujuudkii rabbi iyo jiritaankii rabbi uu rabo inuu ku inkiro kaasi marka waa qof khasaaray waana aayaddanina marka waxay u tahay xujo ayay dushiisa ku tahay war adoon jirin waxna ahayn sow laguma soo barbaarinin sow laguma nooleynin fa warabbika rabbigaabaan ku dhaaranay ayaan ku dhaartay lanaxshurannahum lawallaahi naxshuranna waan ururinaynaa hum iyaga iyo washayaadiina iyo shayaadiintii baan aakhira ayaan usoo ururinaynaa waawda marka cadafna waa laga dhigi karaa waawlmacyina waa laga dhigi karaayo maca shayaadiini uma markaa dabadeed lanuxdiranna waan soo xaadirinayna hum iyaga iyaga iyo shayaadiintoodii xowla jahannama fii jahannama jahannamo dhexdeeda ayaan ku ururinaynaa ayaan yacni soo joojinaynaa oon keenaynaa jithiyan jaathiina iyagoo aruman oo jilbaha u fadhiyo laba macnaa jithiyanta ku jiro ay jaathiina macnaha labaadna in laga wado jamcu jathwatin ay jamaacaatin jamaacaatin iyagoo koox koox ah ayaanu keenaynaa waayo jahannamo dhexdeeda ayb ay jamaacaatun jamaacaat wahiya almajmuucu mina asalkeeduna hadda wuxuu ka yimid almajmuucu min alturaabi walxijaarati ciidda marka laysku laysku kuuso oo ay karoor noqoto laysku laisdul saaranto ayaa waxaa la yidhaahdaa jathwatun marka iyagoo kooxa kooxa ana waa keenaynaa labadaa macnaa ku jiro midda dambe ibnu cabaas baa laga wariyey luqa ahaanna waa u saxsan tahay dabcan ayb oo macnahaas waa lagu yidhaahdaa uma markaa dabadeed lananzicanna lawallaahi nanzicanna bixinee oo bixinee waan bixinaynaa waay min kulli shiicatin koox kastaa xaggeeda waxaanu kasoo bixinaynaa ayuhum ayaan bixinaynaa koodii ashaddu huwa isaguba ashaddu darnaan badan cala araxmaani allah raxmaanka korkiisa citiyan xagga madax adayga ugu darnaan badan macnuhuna waxay tahay qolo walboo gaalo ah ama qariban kuwii u horseeday gaalnimada oo ku hogaamiyey ayaanu ka bixinaynaa waa tusaynaa marka in marka iyagii cadaabkii waana loo badinayaa waana la horgelinayaa markaa jahanamadii ayib ayuhumta marka maxalkeedu waa mafcuulu bihi lananzicanna mafcuulkeeda ayuhum waay ayib haddii markay mafcuul tahay ayudii waa la goday godkaasi marka waa waxaa weeyaan bina waay waa damatu binaa damatu icraab ma noqon karo ilana mafcuulu bihi isaga waa mansuub ayb marka ayudana waa xaaladihii ay noqonaysay mebniga markay noqonaysay way ayun kamaa wa ucribat maa lam tudaf wasadru waslihaa damiirun inxadaf damiirkii marka jumladii silada silatulmawsuulka ahayd sadrigeedii waa la gooyey ashaddu ay huwa ashaddu waay ayb ayudiina waa la idaafeeyey marka waa markii la binaynayey waay marka marka ayahum lama dhahay ayuhum baa la leeyahy waana binaysan tahay waa mabniyun cala dama fi maxali nasbin mafcuulu bihi ayb ayuhum koodii ayaanu bixinaynaa ashaddu huwa isaguba ashaddu mid darnaan badan ah citiyan xagga madaxtaagga calaraxmaani lagu madax taago ayb kuwaasaan marka aan saaraynaa oon bixinaynaa ayb macnahaasna marka kuwa ugu gaalnimada badan waay oo ilaahay ugu kufrin badnaay ayaanu bixinaynaa uma markaa dabadeed lanaxnu inagaa aclamu ku ogaal uma intaa kadib lanaxnu anaga aclamu kuwii ku ogaal badan ayaan nahay biladiina kuwii hum iyaguba owlaa ku haboonaansho badan bihaa jahanamo ku haboonaansho badan siliyan ay dukuulan xagga gelitaanka innagaa naqaano kuwa ku habboon jahanamo inay galaan buu alla leeyahay wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya wa in minkum wamaa minkum idinka idinkama mid ah min axadin yacni axad ilaa haddii uu idinka mid yahay waariduhaa waariduhaa jahanamo kii gelaya waay kaana wuxuu ahaaday wuruudkaasi iyo geliddaa calaa rabbika rabbigaa korkiisa xatman maxtuuman shay la gooyey oo yacnii la gooyey maqdiyan oo la xukumay oo laasim ah buu ilaahay xaggii korkiisa ku yahay oo isagaa isa saaray huma markaa dabadeed nunajii waan korinaynaa aladiina kuwii itaqow alla ka dhowrsaday oo ilaahay ka cabsaday wanadaru daalimiina kuwa dulmiga falayna waanu ka tegaynaa fiihaa jahanamo dhexdeedaan uga tegaynaa jithiyan jaathiina iyaga oo jilbaha u aruman ayb aayaddan marka alla wuxuu leeyahy macno waxaa ku jira qasam inkastoo hadda xaraf qasam iyo meeshan dhaar iyo aynan oolin laakiin qasamku marka ama dhaartu jumladani waa dimnisan tahay ayb marka macnuhu nebiguna sal lla l slama inay dhaar alla ka dhacday tahayna wuu tilmaamay oo wuxuu yidhi taxillat alqasam uu ku magacaabay qofkii markuu sheegay laba qofkay ilmo u hormaraan ama saddex ay ka saqiiraan sabro qofkaasi naar ma taabanayso markaasuu yidhi ilaa ilaa taxillata alqasam ilaa taxillata alqasam taxillata alqasamkii marka aayaddaana lagu fasiray oo ilaahay dhaarta uu maray waayo dhaartuna waxay tahay qof walbo jahanamo waa gelayaa qof aan gelaynin jahanamo ma laha see loo gelaa marka muuminkii iyo gaalkii labadiiba jahanamo ma gelayaan wuruudku ibnu cabbaas naafic al asraq ninkii la dhihi jiray khaarijiga ah bay ku doodeen markaasuu ibnu cabbaas wuxuu u keenay ilaa saddex aayadood meelahaas oo aayad tan ay tahay markaasuu haddana wuxuu yidhi allah subxaana wuxuu yidhi aayaddii antum lahaa waariduun inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannam idinka iyo waxaad caabudaysaanba waxaad tihiin jahannamo xaabadeeda antum lahaa waariduun maxay tahay buu yidhi daakhiluuna miyaysan ahayn haa buu yidhi idinka iyo kuwaad caabudeenba jahanamaad arooreysaan waa gelaysaan waa soo maaha haddana aayaddii suuratu huud buu soo qabtay yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamati faawradahum nnaar wa bi'sa alwirdu lmawruud wirdigaani waa maxay dukuul miyownan ahayn haa buu yidhi ee meeshaana sidaas waa yidhi marka wain minkum ilaa waariduha gelitaanka jahanamana marka waa maxay siraadkii baaba jahanamo ku yaallo waana maridda siraadka la maraayo ayaa laga wadaa qof siraadka aan marayninna ma leh lianna siraadku waa buundo jahanamo korkeeda marka qofku marka uu buundadaa saaran yahay jahanamuu ku dhex jiraa ile hoostiisa jahanamaa ka qiiqaysa walciyaadu billah halkaasuu marka qofka uu marayaa qof walbana waa marayaa waana meesha nabiga sal ll slam uu yidhi ambiyadu meeshaasay joogaan ummadooday rabbi yacni u baryayaan in ilaahay badbaadiyo aad baana nebigu sal l slam siraadka uu uga sheekeeyey oo wuxuu ku tilmaamay wafii xaafatay siraadi kalaaliibu siraadka labadiisa dhinac ee biro soo galoolan ayaa ku yaalaan ayuu yidhi mithla shawki sacdaan geedka sacdaanka la yidhaha yamaaruga la dhaho qodaxdiisa oo kale ah waa iyaga lagu soo dhaweynaya inay fahmaan ee nebigu sal lla ly slam wuxuu tilmaamay inay aada uga weyn tahay laguna aana yacnii ayna la mid ahayn midaan adduunyada laakiin iyaga fahamkooda lagu soo dhaweynaya kalaaliibtaas baa marka siraadka dhinacyadiisa taallo dadkii bay marka nebigu sal ll ly slam uu yidhi dadkii waxaa ka mid a mid siraadkii gudbaayo kalbarqi hilaac oo kale hilaaca surcada uu ku socdo mid u gudbaayaa jiro wa minhum waxaa ka mida buu yidhi mid ka riixulmursala dabayl la diray oo kale mid uga baxayo dadkii waxaa ku jira kuwo soconayo ka ajaawiidi ilkhayl fardaha kuwooda dheereeyo kuwana geeli oo kale kuwana yacni dadka tallaa tallaabada dheereeya ama orodka badan oo kale ku marayaan ninba marka inta camalkiisa la egyahay ilaa nebigu sal ll ly slam uu tilmaamay uu yidhi famakhduushu naajin dadkii waxaa ka mida mid birahaasi ay qabqabsanayaan oo ay dhaawacayaan oo dhiigga ka qubanayo haddana badbaadayo nin walbaa marka waa kaa marka camalkiisii waa yaraa laakiin tawxiid iyo camal unbuu la yimido waa ilaahay waa dhaafiyey isagoo haddana sidaas ay u dhaa ay biruhu u dhaawaceen kuwo kalena wuxuu yidhi wamakduusun ama wamukardasun kuwana jahanamadiiba buundadiiba intay ka daateen ayaa jahanamo lagu rasaynayaa walciyaadu billah marka mu'min iyo gaalba marka meeshaasi waa marayaan gaalkii waa ku daa gaaladu waa ku daadanayaan dadka mutaqiintaana ilaahay waa korinayaa oo waa ka badbaadinaya marka wuruudku waa dukhuul iyo gelid waayo meesha hadda qofku laba shay buu u baahan yahay marka deg deg iyo wuxuu u baahan yahay iyo iftiin iftiinna marka waxaa kuu noqonaya adu camalkaaga surcaduna waa camalkaaga ayaa kuu noqonayso ruuxu marka inuu inta uunan gaarin inuu u tabaabushaysto u ku dadaalo alla marka wuxuu leeyahy wain minkum wamaa minkum idinka idinkama mid aha min axadin ay axadun idinkama mid aha axad ilaa haddii uu idinka mid yahay waariduhaa kii aroorayo ay waaridu jahannama jahanama midkii aroorayo kaana wuxuu ahaaday ismiga kaana marka waa alwuruudu gelitaanka iyo arooritaanka wuxuu ahaaday calaa rabbika rabbigaa korkiisa ku ahaaday xatman maxtuuman shay la laazimiye laasim oo la gooyey kaas oo maqdiyan la xukumay ilaahay agtiisa laga xukumay uma markaa dabadeed nunaji waan korinaynaa oo waa badbaadinaynaa aladiina kuwii itaqow alla ka cabsaday wanadaru daalimiina daalimiintana waxaan uga tegaynaa fiiha jahanamo dhexdeeda jithiyan jaathiina iyagoo kuudkuudado oo u fadhiya jilbahooda u aruman ayaan uga tegaynaa ayb aayaddaa dambena marka muuminiintii in alla korinaayo gaaladii ama daalimiintiina ilaahay inuu ku daadinayo meeshaas waxayna ka mid tahay marka alimaanu bilyowmi alaakhir siraadka in la rumeeyo maadaama xadiidtii nebigana tilmaantay aayaddanna ay tusayso waidaa tutla calayhim aayatuna bayinaatin qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu ayu lfariiqayni khayru maqaama waaxsanu nadiya waidaa haddii tutlaa la akrinayo calayhim iyaga korkooda aayaatinaa aayaatunaa aayaadkeenna lagu akrinayo bayinaatin xaal ay tahay aayaadkeenna kuwii cadcad qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay u dhahayaan aamanuu rumeeyey ayulfariiqayni labadeenna koox tee ohoo khayrun khayr badan yacni huwa khayrun oo khayr badan maqaaman xagga derajada wa axsanu wanaag badan nadiyan xagga fadhiga iyo golaha labadeenna qolo tee ku fiican gaaladii baa marka mu'miniintii bay sidaa kuleeyihiin iyagoo je- ku jees jeesayo ayb waxay u malaynayaan marka mar hadday iyagu qurux badan yihiin fadhigooduna uu fadhi qurxan uu yahay oo ay nicmo ka muuqato iyo dhaldhalaal ninkii adduunyada ku nicmaysan baa aakhirana ku nicmaysan bay rabaan inay iska dhaadhiciyaan ee haddaan adduunkii kaaga fiicanahay mar walba waa kaa fiicanahay bay rabaan inay yidhaahdaan de allana wuxuu leeyahy war adduunka fiicnidiisu lagama qaadanayo rido alle iyo inuu alla raalli ka yahay qofkii wax haysto ama maal haystaba sidaa ma ahan xaqiiqda jirtaa waa suuratu saba buunu allah wuxuu ku leeyay wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindanaa zulfaa maalkiina iyo ilmihiina ma aha tan annaga noo soo kiin dhoweynayso maal iyo ilmo ma aha ee waxaa ilaahay loogu dhowaanayaa waxay tahay ilaa liman aamana wacamila saalixan qofkii iimaan iyo camal saalixa la yimaado kaabaa alla marka u dhowaaday looguna dhowaaday waana feker ay qabaan dadka macnaha dhabta ee loo abuuray aan fahamsanayn marka taasoo alla subxaanahu watacaala uu ka digayaa waidaa haddii tutlaa la akrinayo calayhim iyaga korkooda aayaatunaa aayaadkeena lagu akrinayo bayinaatin xaal ay yihiin aayaadkeenu iyadoo ay cadcad yihiin qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay ku dhahayaan aamanuu rumeeyey mu'miniintii bay waxay ku dhahayaan ayulfariiqayni labada koox tee ahoo hiya iyaduba ama huwa isaguba khayrun khayr badan maqaaman xagga darajada wa axsanu wanaag badan nadiyan xagga golaha annaadi marka waa meesha dadku fariistaanay isugu yimaadaan waana golaha af soomaali naadigu waa gole ay wa axsanu majlisan xagga fadhiga iyo meelaha la fadhiyaa fadhigeenna iyo fadhigiina kee qurux badan bay leeyihiin ayb marka ayu lfariiqayni khayru maqaaman alfariiqaynidaana labadeenna kooxay u jeedaan idinka mu'miniinta iyo waxay leeyihiin iyagu annaga gaalada abay dhahayaan tee yaa fiican xagga majliska iyo waxyaabahaas oo dhan mu'miniinta ay sidaa ku dhahayaanna asxaabta nebiga fuqaradoodii waay waxaana ka muuqatay adduunyari iyo yacni nolol adag ayaa ka muuqatay dharkoodu dhar oo faakhir oo aad u qurux badan oo aad qaali u ah maunan ahayn mushrikiintuna markaasi timahooday shallaysanayeen waa subkayeen madaxooda xariir bay labisanayeen iyaga marka waa isla weynaayeenoo marka maadaama aan labadeenna koox yaa adduunyo fiican waayo waxay ku doodayaan kii adduunyo fiican baa xaqa ku taaganay rabaan inay dhahaan marka waana xaqiiqo aada u qaldan way nacam oo xaqu isaga micyaar uu leeyahay oo micyaarkiisu waa in aayadaha qur-aanka xadiidka nebiga ciddii ay xaqa siiyaan baa xaq ku taagan maal iyo da iyo lagama fiirinayo iyo xoog iyo waxyaabahaas o dhan laga fiirin maayo ayb ee in marka xaqa miisaan looga dhigo adduunye badnaanta in miisaan looga dhigo waa aragti ay qabeen gaaladii quraysh waxayna waana lagu khilaafay oo qur-aanka arrintaa wuu ku diiday ayb waana tan aayadda ka dambaysa fiiri wa kam imisaa yacni badana imisaan ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood min qarnin min ahli qarnin qarni dadkiis aan halaa yacni imisaan halaagnay hum iyaguba kuwaasi axsanu wanaag badan athaathan xagga alaabta iyo qalabka wa ri'yan iyo xagga mandarka iyo aragtidaba ku wanaag badan badana intaan halaagnay dad qalab fiican haysto aragtida iyo mandarka marka laga fiiriyana aada u qurux badan oon halaagnay badanaa buu ilaahay leeyahy mar marka haddii la halaagay arrintaa xaq maaha marka macnaheedu waxay tahay xaqa miisaan loogama dhigi karo adduunyo adduunye badnaanta miisaan uma aha ayb wa kam imisaan marka kamtaani waa khabariye un weeyaan ama istifhaam haddii laga dhigana marka un waxaa loo jeedaa takhiir iyo badnaan unbaa laga wadaa wa kam imis a imis waana mafcuulu bihi xagga maxalka ahlaknaa baana caamilkeeda ah wa kam imisaan ahlaknaa halaagnay qablahum iyaga hortood kuwan sidan dhahayo hortood imisaan halaagnay alla badanaa intaan halaagnay waay min qarninna kamtay bedel ka tahay min qarnin ahla qarnin qarni dadkii aan halaagnay badana yaan halaagnay hum iyaguba axsanu ka wanaag badan kuwanay ka wanaag badan yihiin kaga wanaag badan yihiin hum iyaguba axsanu wanaag badan athaathan xagga alaabta athaat waxaa la yidhaha mataacu lmanaasil guryaha alaabta la dhigta way guriga alaabta la dhigo ayaa waxaa la yidhaha athaathu lbeyt guriga alaabtiisa way dad marka guryahoodu alaab qaaliya oo khatar ah oo aada u qurux badan dad ay guryaha u yaalaan oon halaagnay badana ayb hum iyaguba axsanu wanaag badan oo kuwan kaga wanaag badan oo ka sitay athaatan xagga qalabka iyo alaabta wa ri'yan wa mandaran xagga aragtida oo marka la fiiriyana ka nicmo badan oo ka qurux badnaa oo aan halaagnay badanaa arrintu mar hadday sidaa tahay idan marka adduunyo iyo xaqi ha ku miisaaminina ee si kale u fiiriya xaqa qul man kana fi dalaalati falyamdud lahu raxmanu maddaa aayaddan marka amar baa ku jiro laakin waa bimacna alkhabar qul waxaa tiraahdaa man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba fi dalaalati baadida dhexdeeda ahaaday innaga iyo idinka falyamdud ha taago ha u taago ha u siyaadiyo lahu isaga alraxmaanu allaha raxmaanka ah maddan jiiditaan iyo siyaadin ha u siyaadiyo alle xataa idaa ra-ow markay arkaan maa waxa yuu xataa idaa goortii ilaa an ra-ow ilaa ay arkaan maa waxa yuucaduuna loo yaboohayo ima alcadaaba cadaab wa ima asaacata ama saacaddii ay ku timaado ilaa ay ka arkaan fasayaclamuuna way ogaan doonaan markaa man qofka huwa isaguba sharun xumaan badan makaanan xagga darajada midka ku xun wa adcafu taag darnaan badan jundan xagga ciidanka midka ku taag daran markaasay ogaanayaani wayasiidullaahu alla wuu u siyaadinayaa aladiina kuwa ihtadow hanuunay hudan hanuun buu u siyaadinayaa alle walbaaqiyaatu acmaasha soo harayso alsaalixaatu ee suusuuban ayaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa ku khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta wa khayrun khayr badan maradan xagga caaqibada marka aayadda falyamdud iyo waxbaa ku jira amar laakiin bimacna alkhabar baa loo jeedaa macnuhuna wuxuu yahay labadeenna qolo oo ishayo kii baadi ku taagan allaha raxmaanka ha u siyaadiyo ayb ha u siyaadiyo ilaa marka waxa ay ka arkaan waxa loo yaboohayo waxa loo yaboohayona waa maxay cadaab in adduunyada ku asiibo ama haddii cadaab uunan ku dhicin saacaddii inay intay ku timaadaan naartii marka ay aadaan ayb markaas ayay garan doonaan kaasi ou garan doonaa cidda markaa shar badan qul waxaa tiraa man qofkii kaa mantu marka waa shardiya fasayaclamuuna jumladaa dambana waa jawaabti qul waxaa tiraa man qofkii kaana ahaaday huwa isaguwa fi dalaalati falyamdud baa jawaabti ah cafwan qul waxaa tiraa man qofkii kaana ahaaday huwa isaguwa fi dalaalati baadida dhexdeeda ahaaday falyamdud lahu raxmaanu allaha raxmaanka ha u ziyaadiyo yacni wuu u ziyaadinaa waayo maddan ziyaadin xataa idaa in xataa idaa ilaa an ra xataa idaa ilaa goortii ra-ow ay arkaan ilaa ay ka arkayaan maa waxa yuucaduuna loo yaboohayo ilaa waxa loo yaboohayo ay ka arkayaan ilaahay ha u ziyaadiyo ama waa u siyaadinayaaba alle maa waxa yuucaduuna loo yaboohaya ilaa ay ka arkayaan waxa loo yaboohayana waa maxay ima alcadaaba cadaabka intay ka arkayaan maadaa laga bedelaa marka alcadaabada ima alcadaaba cadaabkii inay ilaa ay ka arkaan wa ima asaacata ama saacaddii ay arkaan iyadoo markaa saacaddii ay dhacayso fasayaclamuuna way ogaan doonaan kuwaasi markaa saacaddii markay timaado ama cadaabkii yimaado man qofka huwa isaguba sharun shar badan oo xumaan badan makaanan xagga darajada qofkii ku xun wa adcafu taagdarnaan badan oo dacfi badan jundan xagga ciidanka ninkii marka ciidan la-aan ah oo xagga ciidankana taag daran darajo ahaanna yacnii liito markaasay ogaan doonaan inay garan doonaan wayasiidullaahu aladiina kuwaa marka baadidii baa loo ziyaadina mu'miniintiina ilaahay hanuunkiiba u ziyaadina wayasiidullaahu alla wuxuu u kordhinayaa aladiina kuwii ihtadow hanuunay hudan hanuun buu u kordhinayaa walbaaqiyaatu marka iimaanku inuu ziyaado aayadda laga qaadana leanna qofkii iimaan la yimid ilaahay waa u ziyaadinayaa mar allaalow camal la yimaadaba iimaankiisii waa usii kordha waalbaaqiyaatu kuwa harayo alsaalixaatu ee wan wanaagsan yaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbigaa agtiisa hawaaban xagga abaalmarinta albaaqiyaatu saalixaadna waa suuratu lkahfi baan uga soo hadalnay wa khayrun isagaa khayr badan maradan xagga caaqibada afara'ayta aladii kafara biaayaatina wa qaala la-uutayanna maalan wa waladaa aayaddan nacaas bnu waa'il bay kusoo degtay oo khabaab ibni al arat radia allahu canhu saxaabigaas ayaa intou yacnii shaqo u qabtay ayuu lacag ku yeeshay markaasuu yihi war ujradii iyo lacagtii aan kugu shaqeeyey isii isagoo ka gudsanayo markaasuu wuxuu yidhi moxamed ku kufri waa inaad moxamed ku gaalowdaa markaasaan ku siina markaasuu wuxuu yidhi ku gaaloobi maayo moxamed ilaa adiga intaad dhimato lagu soo nooleeyo marka kama wado saxaabigu marka aad dhimato ee lagu soo nooleeyo ayaan moxamed ku kufrinaa kama wado laakiin caqligiisuu kula khitaaba war adiga sida ay mustaxiil kuula tahay adiga in ilaahay dadka soo nooleynayo ayay aniga agtayda mustaxiil uga tahay inaan m nebi moxamed ku kufriyo sidaasuu ka wadaa ee hadda haayadaasi maahan inuu waqti u yeelayo oo markii lagu soo nooleeyaan aan gaaloobaya inuu ka wada ma ahan saas nacam ee adigu say kuula baciid kuula tahay in lagu soo nooleeyo ayaa aniguna agtaydu ay uga fog tahay inaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam inaan ku kufriyo markuu sidaa yidhi buu caas bnu waa'il nin dabaaloo doqona buu ahaye wuxuu yidhi waayahay marka la isoo nooleeyaan anna maal iyo ayaa meeshaas ii yaalla iyo ilmo badan ayaa aakhiro ii taallo maalkaas baan wax kaa siinayaa buu yidhi marka anna yacnii xoolahaad igu leedaha aakhiro maalka ii oolli doonaan ku siinayaa buu yidhi nacam meeshaasaan kaa siinayaa isagoo jees jeesaya marka tii baa marka ilaahay marka la naqdinayaa nacam baaba-a laga dhigayaa marka warkiisaas marka alla wuxuu leeyahay afara-ayta aladii mar walbana de waxaa doqonnimo ah laba shay oo aan dadku markay colaada ku fogaato iyo cadaawada miisaanka ka dhumo sida badan waxa lagu leeyahay iyo waxa ay isku hayaan dadka qofkaa wax ku leh iyo isaga waxay isku hayaan iyo waxa isaga laga rabo ee lagu leeyahay buu isku dhex daraa ninkani hadda ninkan waa u shaqeeyey ujradiisuu ka rabaa maxaa ku xiray marka ujrada waa ku siinayaa laakiin shardi aad moxamed ku gaalowdo awal ujradaan shardi maa ku xirnaa awal shaqadii ninkan waa kuu qabtay wixii waa kugu leeyahay nacam ma ahan inaad marka wax kale iyo ku xirto nacam ee dadka laftooda qaarkood innaga lafteenna ummad badanoo waxaad arkay dhaqankaasoo kale leh nacam dulmi buu ku jiraa qof buu dulminayaa markaasu wuxuu leeyahay shardi marka kale wax aan shardi aan meesha oolin buu ku xirayaa xaqaagan inaan ku siiyey ma rabtaa anna waxaas hala ii sameeyo nacam aniga waxaa hala ii sameeyo sidaa hala ii yeelo ayuu dhahayaa ama mabda' baa maalan ay isku khilaafsan yihiin markaasu wuxuu u arkaa marka ninkii mabda' ku khilaafsanba xoolihiisu inay u bannaan yihiin ayaad moodeysaa nacam oo qofkan intuu xoolihii ka qor hebel wixii uu kugu lahaa aawe ehebel soo saas ma noqonin buu ku leeyahay nacam hebel aniga asaga soo waxaa iskuma khilaafin hebelku hadduu wax noqdo ama aada adiga asaga iskhilaaftaan ood mabda ama yacni aragti isku khilaaftaan ma xaqii adiga lagugu lahaa miyaa adigu aada boobaysaa adigana xaqii uu kugu lahaa miyaad ka tegaysaa maya inaad isdhexgelisaa maaha ayb marka alla wuxuu leeyahay afara-ayta aladii afara-ayta bal ii waran oo igaga waran aladii kii kafara ku kufriyey biaayaatinaa aayaadkeenna wa qaala yidhi la-uutayanna lawallaahi ya-uutayanna waa la isiin doonaa oo la isiin doonaa maalan baa la isiin doonaa maal iyo waladan iyo ilmo ayaa la isiin doonaa aakhiro adalaca algayba waxa maqan ee isaga indhihiisa ka maqan ee qeybkaa miyuu daalacday oo ogaaday kaasi am ittakhada mise wuxuu ka samaystay cinda araxmaani allaha raxmaanka agtiisa miyuu cahdan ballan ka samaystay kalaa arrintu sidaa inay tahay iska daaye sanaktubu waan qori doonaa maa waxa yaquulu ou dhahayo wanamuddu waan dheeraynaynaa lahu isagaan u dheeraynaynaa min alcadaabi cadaabka xaggiisa maddan dheerayn cadaabkiina waa u siyaadinaynaa kaasi wanarisu waan dhaxlaynaa hu isagaan dhaxlaynaa maalkan adduunyada uu ku haystana waa ka dhimanayaayo innagaa ayuu noo harayaa marka ayb wanarisu waanu dhaxlaynaa hu isaga maa waxa yaquulu ou dhahayo yani maalka uu sheegayo ku faanayo adduunyada u yaallo waya'tiinaa wuna imaan wou noo imaan doonaa wou noo imaanayaa fardan xaal uu yahay keligii ayb marka alla wuxuu yidhi fara-ayta aladii afara-ayta bal ii sheego igaga waran aladii kii kafara ku kufriyey yani ara-ayta iyo afara-ayta hadal weyn oo qofka dhegihiisa in loo soo jeediyo la rabo ayaa la ayaa laga hormariyaa sida badan af soomaaliga laftirkiisa marka aad tiraa war war ninkii hebel ahay ka waran qofku waa soo jeesanaa dhegihiisa nacam ninkii hebel ahaa ma aragtay xaalkiisii ma aragtay muxuu ahaa hebel xaalkiisu see noqday dhegtaa soo taagnaanaysa nacam marka alla wuxuu leeyahy fara-ayta aladii kii bal ka waran sha'nigiisu kafara ku kufriyey biaayaatina aayaadkeenna wa qaala yidhi la-uutayanna waa la isiin doonaa maalan maal iyo wawaladan ilmo atalaca algayba qeybkii waxa maqan ee uunan cilmiga ulahayn miyuu ogaaday isaga waa yaabe am ittakhada mise wuxuu ka dhigtay cinda araxmaani allah raxmaanka agtiisa miyuu ka samaystay cahdan ballan hay-adda marka halkan aayad yaraanta ay gaabida ay gaaban tahay haddana qaabka loo naqdiyey ninkan xujadiisu la yaab ayaa ku jira iyo balaaqa iyo fasaaxa culimada marka waxay yidhaahdaan usuuliyiintu naqdigan hadda ninkan la naqdiyey waxaa lagu naqdiyey dariiqo ay culimada usuuliyiintu ay qariraan marka ay xukunka ciladiisa ay baarayaan masaalikul cilla marka ay baarayaan maslag ka mida ayaa waxaa la yidhaha asabru wataqsiim shaygan waxaa la rabaa xukunkan ciladiisa in lasoo saaro waxay baarayaan marka maxaa cillo u noqon karo caqli ahaan xukunkan cilalkii bay marka soo bandhigayaan afar shan lix waxay ahaadaan markaasay kala hufayaan haddana shantaas ixtimaal kan ma dhici karto sababtaas unan ku dhici karin kan ma dhici karo sababtaas unan ku dhici karin midda munaasibkaa marka ayay xukunkaas cillo uga dhigayaan waa baabulqiyaas marka la joogo cillada iyo la baarayo ayaa waxaa la yidhaha asabr wataqsiima la yidhaha manaadiqaduna waxay u yaqaanaan ashardu lmunfasil ashardu lmunfasil aayadda hadda sida uu ugu jirana waxay tahay ninkan marka uu yidhaahday aniga aakhiro maal iyo ilmaa ii yaallo saddex waxyaabood unbaa suuragal noqon karo ninkaani in ballanqaad alla ou haysto oo ilaahay uu u sheegay waa dhici kartaa sidaas waa ku dhici kartaa tan labaad waxa ay tahay isagu inuu aakhiro ogaadayba oo aakhiradii cilmi intou u yeeshay iyo waxaa imaan doono can cilmin marka uu ku hadlaayo iyadana waa midda labaad ixtimaalka saddexaad muxuu noqonaa been low inuu yahay nacam ilaa wax kale ma ji labadaas iyo midda saddexayso oo inuu been low yahay bis unbaa meesha taallo waxa faraad lama keeni karo sabri iyo taqsiim markii la sameeyey marka waxaa soo laba marka halkan aayadda laba ayaa alla uu ku naqdiyey adalaca algayba ile kalaa baa laga dambaysiiyey qeybna ninkan ma oga oo aakhiro cilmi uma leho warna uma hayaba ilaahayna ballan kama haysto agtiisa uma taallo labadaa haddii la waaye maxaa soo haray marka muftari inuu yaho beenlow uu yahay waa maslak marka masaali usuuliyiintu ay yidhaahdaan maslaku asabri wataqsiim manaadiqaduna ay yidhaahdaan ashardu lmunfasil culamaa uljadelna iyaguna istilaax bay u yaqaanaanoo jadelka iyo marka dooda iyo muna munaadarada iyo waxaa la gelayana macne iyaguna istilaax bay uleeyihiin ayb qur-aankuna marka usluubka uu u doodo waa ku badan tahay sidaanoo kale fii suurati tuur allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun khaaliqnimada alle markii la taqriirinayo waxaa la yidhi cir iyo dhul ayaan aragnaa mar walbo saddex ixtimaal baa imaan karo inay iyagu is abuureen heyrkood inuu abuuray iyo inaan balla abuurinba iyaga yacni am khuliquu min gayri shayin am hum inay iyagu is abuureen ama inaan waxbaba laga abuurinba ka saddexaad waxay tahay in cadam alla uu ka keenay oo alla uu abuuray saddexdaas marka inaynan iyagu is abuurin waa muuqataa ta labaad wax inaynan iyagu ismaamuleynin de waxaa ku tusayo aayaadkan cirka iyo dhulka iyo iyo waxa ku imaanayo isbeddelka iyo waxyaabahaas oo dhan in la yidhaahdo waa iska yimaadeenoo biduuni khaaliqay isayay meesha iskeeneen oo iska iska yimaadeenna suuragal maahan maxaa yeelay haddii wax la arko athar haddii la arko ama shay yacnii la arko laabudda min farsamo haddii la arko laabudda min saanic farsamo yaqaan waa laga qaadana haddaad miis halkan yaalloo qoranoo la sameeyey aada meeshan ku aragto ama kursi laabudda lahu min saanicin inuu saanic leeyahay qasan ayib taana marka waa baaba ay noqotay maxaa soo haray marka samadan iyo dhulkan ama cirkan iyo dadkan in la abuuray oo iyagana aynan is abuurin abuure la-aanna inaynan ahayn yaa abuuray marka allah subxaanahu wa tacaala way badan tahay marka doodaha sidaas oo kale suuratu lancaam aan kusoo marnay hamaaniyata aswaajin min alda'ni ithnayni wa min almaczi ithnayni qul aadakarayni xarama am iluntayayni iyaga marka tashriicay iska samaysteen markaasaa la yidhi labada dhadigaa miyaa xaaraana miyuu rabbi xarimay labada oo labkaa miyuu xarimay waxa ka dhasha miyaa la xarimay intaa hadda idinkaa idinkaa marka muftariin ah marka dee intaas ma aan sidaa aanay ahayn marka macnahaas aadka u ballaaran baa ku jira aayadda kalaa inuu ogaaday iska daa cahdina alla uu ka samaystay iska badaaya sanaktubu waan qori doonaa maa waxa yaquulu ou dhahay wanamuddu waanu u dheeraynaynaa lahu isagaanu u dheeraynaynaa min alcadaabi cadaabkii xaggiisii baanu uga dheeraynaynaa maddan dheerayn cadaabkiina marka waa u ziyaadinaynaa lianna jees gaalnimadiisa waxaa u dheer jees jees haddana oo aladiina kafaruu iyo dadka inuu jidkii alla ka xiro aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi zidnaahum cadaaba fowqa alcadaabi bima kaanuu yufsiduun wanarihuhu waanu dhaxlaynaa intaan dilno oo isagu ou dhinto ayaa maalkii iyo ilmihiina gadaal buu uga tegayaa dee ilaahay awalba isagaa iskale maalkii isa iyo ilmihiisa ninkane haddana waxaa loo leeyahay isagu waa ka dhex bixi doonaa maalkan oo waa ka dhiman doonaayo wuu ka tegi doonaa wanarihuhu waanu dhaxlaynaa maa waxa yaquulu uu dhahayo maalka uu ku faanayo waya'tiinaa wou noo imaanayaa fardan xaal uu yahay keligii waitaqaduu waxay ka waxay ka dhigteen min duunillahi alla sokadiisay ka samaysteen aalihatan macbuudyaal ayay alla sokadii samaysteen liyakuunuu say ugu noqdaan macbuudyaalku lahum iyaga kuwan samaystay cizan xoog say ugu noqdaan garab iyo xoog say uga dhigtaan kalaa inay garab u noqdaan iyo xoog iska daaye sayakfuruuna way ku way inkiri doonaan bicibaadatihim cibaadadoodii ay caabudeen bay inkiri doonaan wayakuunuuna waxayna noqon doonaan oo ay ahaan doonaan diddan yacnii did ayay calayhim korkooda ku ahaan doonaan kuwa iyaga dushooda yacni dhib ku ah oo loo yacni kaalmo ay ku nacfiyaan aan ahaynoo kaalmo iyaga waxay ku noqonayaan marka dushooday kaalmo ku noqonayaan oo naartii ay ku jireen ayay holac iyo dab ayay ugu sii ziyaadinayaan ayb leanna asnaamtan la caabuday dhagaxdaas iyo alla da naartuu ku shidayaa marka naartii ay galeen ayaa asnaamtii ay caabudeen baa lagu sii horinayaa marka meeshaasi marka wixii ay ka filayeen cagsigiisay ka heleen diddan marka ay acwaanan laakiin calayhim waa ilaa lahum ayb waitakaduu waxay ka samaysteen min duunillahi alla sokadiisa ay waxay ka dhigteen oy ka ay ictiqaadiyeen oy ka samaysteen alla sokadii aalihatan macbuudyaal liyakuunuu say ugu noqdaan lahum iyaga cizan xoog iyo garab say ugu noqdaan kalaa arrinku sidaa inuu noqonayo iska daaye sayakfuruuna way diidi doonaan kuwii la caabuday bicibaadatihim kuwa wax caabuday cibaadadoodii bay diidayaan oo inkiri doonaan wayakuunuuna waxay ahaanayaan calayhim dushooda ay ku noqonayaan didan kaalmo yacni kaalmada marka cawnan acwaanan calayhim marka la yidhaha iyo acwaanan lahum waa kala duwan yihiin lahum marka la yidhaha nacfi waayo calayhim laakiin marka la yidhaahdo dhibka hayo ayay kusii kaalmeynayaan kusii ziyaadinayaan sida ay ugu ziyaadinayaan de inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun dhagax jahanama marka qiiq iyo shidaal iyo hur ay ugu dhex noqonayaan alam tara anaa arsalna shayaadiina cala alkaafiriina tauzuhum azaa alam tara miyaadan arkin anaa anagu arsalnaa inaan dirnay ashayaaiina gaaladii ee shayaadiintii inaan dirnay oon ku salladnay cala alkaafiriina gaalada korkooda inaanu ku sallidnay ta-uzu xaal ay kicinayaan hum iyagu azan kicin ay kicinayaan waa buubsanayaan oo waa kacsanayaan falaa tacjal ha degdegin calayhim iyaga korkooda ha ku degdegino cadaabkii markaa ha dalbin inuu usoo degdegaba inamaa nacuddu waanu tirinaynaa lahum iyagaan u tirinaynaa caddan tirin ayaanu u tirinaynaa inta ay nool yihiin daqiiqad daqiiqad iyo sanad sanad iyo bilo iyo neeftoodaan xataa u xisaabaynaa waxba adigu marka ha yeelin ha u degdegin korkooda ayb alam tara miyaadan arkin annaa inagu arsalnaa waxaanu diraynaa inaan yacni dirnay ashayaadiina shayaadiintii inaan dirnay cala alkaafiriina gaalada korkooda aanu ku dirnay arsalnaa waxaa la dimnisiinayaa macnaa salladnaa saas darteed baa cala alkaafiriina calaa baa lagu gudbiyey macnuhu marka wuxuu noqonayaa annaa anagu arsalnaa waxaan inaanu dirnay miyaadan arkaynin ashayaadiina shayaadiintii inaan sallidnay oon ku dirnay cala alkaafiriina gaalada korkooda ta-uzuhum way kicinaysaa waa kicinayaan shayaadiintii waxay kicinayaan gaaladii azan kicin ay tuscijuhum iscaajan way kicinayaanoo ilaa macaasillaahi ilaahay macaasidiisay u kicinayaan kicin waa kaa hadda maalka ay haystaan xoogga ay haystaan yacni xooggoodii iyo maalkoodii iyo caqligoodii yuu u shaqeeyaa gaaladu shaydaana u shaqeeyaa nacam intaas wax aynan waxba ka faa-iideynin iyaga dheef la og yahay oo macnale waxaynan ka soo gelaynin ayaa waqtigii uga dhumay uga dhumay maalkii uga dhumay dadkii ay uga dhammaanayaan oo dadkoodii ay ay ay ku khasaarayaan caqligoodii ay ku bixinayaan maal iyo xoog waxay hayaan macsi dariiqeed unbay ayay hayaan shirki iyo inta ka hooseyso kufri iyo wixii ka hooseeya unbaa yacni ay markaa aad bay u adeegayaan oo shaydaankii baa kacsaday wuxuuna u kiciyey marka macaasidii alle subxaanahu watacaala meeshii manhaj alle iyo dariiqo alle lagu sheegayana waxaa laga waxaa weeyaan dagaal unbay kula jiraan ama dagaal iclaan ha noqdo midkan yacni wasaa'il liclaamka ama ha noqdo midkan xoogga oo maadada taaganba ah waxaad dareemaysaa marka de waa dad ilaahay uu ku salladay shaydaan lagu salladay iyaga iyo shaydaanna berita marka jahanamay wada tegayaan haddaynan ka towbad keenin waxaas ay ku jiraan falaa tacjal ha degdegin calayhim korkooda ha ku degdegin bitalabi alcadaabi lahum inaad cadaab u dalabto iska badaayo waa qorshaysan yihiin cadaabka ku ima inta ay noolaanayaan waan ognahay buu alla leeyahay inamaa wax kale ma ahne nacuddu lahum waanu u tirinaynaa maxaa la tirinayaa marka ay anfaasahum neefsashadooda inta ay neefsanayaan waa u tirinaynaa allatii yatanafasuuna fi dunyaa adduunyada inta ay joogaan waqti marka la yidhaha maxaa ugu yar intii lagu neefsado inta jeer oo ay neefsanayaan waa waa tirinaynaa waa haynaa buu leeyahay alle ayb marka ilaahay cilmigiisa balfeelina inamaa nacudu lahum waanu u tirinaynaa caddan tirin yowma naxshuru lmuttaqiina udkur xus yowma maalin naxshuru aan kulminayno ururinayno almuttaqiina kuwa alla ka cabsaday ila raxmaani allaha raxmaanka aanu xaggiisa usoo xashrinaynooon keenayno wafdan waafidiina xaal ay yihiin iyagoo wafdinayo wafdi ah wanasuuqu aan kaxaynayno almaalin wadkur xus yowma maalin nasuuqu aan kaxaynayno almujrimiina kuwii dembaabayna ilaa jahanama jahanamo intii ka ah aan u kaxaynayno wirdan xaal ay yihiin garab aroor iyagoo marka yacnii ooman wirdan marka waxaa laga cabirayaa qofku marka uu garabkiisa ku arooranayo waa qof ooman waay nacam oo haraad iyo oon ou hayo iyagiina marka jahanama loo sii kaxaynaya iyaga oo dad haraadsan ah nacam ayb midna marka waxay kutusaya xaal wanaagsan leanna wafdigu wafdi maxaa ka muuqdo dhaldhalaal iyo qurux iyo soo dhaweyn ayuu leeyahay kuwaanina marka waa dhiban yihiin udkur xus yowma maalin naxshuru aan kulminaynon ururinayno almuttaqiina muttaqiinta ila raxmaani allah raxmaanka intii ka ah wafdan xaal ay yihiin wafdi iyagoo ah oo rabbi bay markaa wafdi u yihiinoo rayn rayn iyo farxad baa ka muuqato wanasuuqu aan kaxaynayno maalin aan kaxaynayno xus almujrimiina kuwa dembaabay ilaa jahanama jahanama intii ka aan u kaxaynayno wirdan iyagoo garab aroor ah iyagoo marka dad oomanoo marka yacni oon iyo haraad xaaladeed ku sugan ayb wirdan waxaa kaloo lagu macneeyay ay mushaatan iyagoo lugaynayo socdo waqiila citaashan iyaga oo ooman qad taqatacat acnaaquhum min alcatash oo marka oon dartii luquntoodii marka ay saa usoo jabtay ayb waxaa la macnaa aayadda suuratu zumar ku jirta wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahanama zumaran xataa idaa jaa-uuhaa futixat abwaabuhaa waqaala lahum khasanatuhaa alam yaأtikum rusulu minkum yatluuna calaykum aayaati rabbikum wayundiruunakum liqa'a yowmikum hada ayb laa yamlikuuna ma hananayaan ashafaacata ergeyn iyo shafaaco ma hananayaan ilaa man laakin yamlikuhu shafaaco waxaa hananaya man ayaa hananayo ittakhada ka samaystay cinda araxmaani allah raxmaanka agtiisa cahdan ballan ka samaystay shafaacada waxaa hananaya qofka mu'minka ah labada dhinacba muminka isagaa ergeynayo shafaacadiisa alla waa aqbalayaa markuu alla u idma ka gadaale ee ka loo shafeecayaana waa qof mu'mina unbaa shafaaca loo shafeecaa labada dhinac marka ka loo shafeecayo iyo kan shafeecayaba waa dad ilaahay agtiisa ballan ku leh ballantaasina de waa laa ilaha illa allah tawxiidkii dad xaqiijiyey marka ilaada sida haddaan ku wadno marka waa istinaa munfasila lana laa yamlikuuna mujrimiina laga soo hadlaya ilaa man marka la yidhaahda mankan dambe mustanaha mujrimiinta ku jinsi ma aha marka macnuhu wuxuu noqonayaa laa yamlikuuna ma hananayaan mujrimiintu ashafaacata wax ergeyn a ma helayaan ayb ilaa man laakiin man ayaa shafaacada helayo alla uu siinayaa labadeeda dhinacba itakhada ka samaystay cinda araxmaani allah raxmaanka agtiisa cahdan ka samaystay ballan wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii waa nasaaradii gaar ahaan iyo mushrikiintiiba itakhada araxmaanu allah raxmaanka wuxuu samaystay bay dhaheen waladan ubad iyo ilmo ayuu alla samaystay sidaa bay dhaheen laqad lawallaahi qad xaqiiqee ji'tum waxaad la timaadeen shay-an shay baad la timaadeen shayga oo iddan aada u weynin badan shay kastoo weyn baa waxaa la yidhaha iddun wa imrun wa nukrun imran iyo nukran suuratulkahfaan kusoo marnay iddanna waa tanaa marka nacam kulligood marka shay weyn waa nacam ayb qaala raajisu wuxuu yidhi qad laqiya alacdaa'u minii nukraa daahiyatan dahyaaa iddan imraa daahiyatan dahyaaa iddan imraa alla wax weyn bay cadowga igala kulmeen laqad lawallaahi qad xaqiiqee ji'tum waxaad la timaadeen shay-an shay baad la timaadeen shayga oo iddan aada u weynin badan yani munkar cadiim oo weyn baad la timaadeen ayb kaas oo takaadu samaawaatu samaawaadku ay ku dhowaanayaan yatafatarna inay dilaacaan minhu min ajlihi isaga dartii inay u dilaacaan ay samadii ku dhowaanayso watanshaqu ay dhambalmayso al-ardu dhulkii isaga dartii ay la dhambalmayso watakhiru ay hoobanayaan aljibaalu buurihina ay la hoobanayaan haddan yacni burbur iyo baaba ayb maxaa sidaa maxay ku dhacday an dacow lian dacow inay ugu yeereen liraxmaani allaha raxmaanka inay u yeeleen oy ka ictiqaadiyeen waladan ilmo inuu leeyahay sidaa inay ugu yeereen oo ay alla ka ictiqaadiyeen darteed baa samaawaadkan waaweyn ay ku dhowaatay inay dildilaacdo buurihii inay yacnii meeshoodii kasoo ruqaan dhulkiina ou jeexjeexmo ayb wamaa yenbagii uma habboona liraxmaani allaha raxmaanka an yatakida inuu yeesho uu samaysto waladan ilmo in kullu man qof dhammaantii ma aha fi samaawaati ku sugan walardi dhulka ku sugan korkiisa ilaa aati raxmaani kii imaanayo uu allaha raxmaanka u imaanayo un weeyaan cabdan xaal uu yahay addoon isagoo aba u imaanayaa laqad lawallaahi qad xaqiiqae axsaahum alla waa koobay khalqigii wacadda waa tiriyey hum iyagii caddan tirin ayuu tiriyey wakulluhum dhammaantoodna aatiihi kii ku mid kastaa kii u imaanaya weeyaan alle yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fardan xaal uu yahay munfaridan keligii isagoo ah meeshanna marka de kufri aada shaniic oo aada u foolxun buu ilaahay k ka waramayaa xaqiiqdiisuuna na tusayaa wuxuu alla leeyahay waqaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada araxmaanu aleh raxmaanka yaa wuxuu samaystay waladan ilmo mushrikiintiina de waxay dhahayeen almalaaikatu banaatullaahi nasaaradiina ciisa bnu ciisa bnullah ayay dhahaan ee yahuuddiina waxay yidhaahdeen cuseyrun ibnullaahi arrintaa iyadaa marka waa meel ka dhac weyn laqad lawallaahi qad xaqiiqe ahe ji'tum waxaad la timaadeen shay-an shay baad la timaadeen shayga oo iddan aada u weynin badan takaadu samaawaatu shayga oo takaadu ay ku dhowaanayso ama takaadu samaawaatu samaawaatku waxay ku dhowaanayaan yatafadarna inay jeexjeexmaan ayb yanfadirnana waa la akriyey ayb minhu kelmaddaa yacni waxaas ay dhahayaan hadalkaa xaggiisa yacni ama dartii inay samaawaadkii waxay ku dhowaanayaan inay jeexjeexmaan watanshaqu ay dhambalanto al-ardu dhulkii inuu dhambalmo ayuu ku dhowaanayaa watakhiru ljibaalu buurihiina ay hoobtaan haddan yacni dhicitaan ama dumitaan ayb waxaa la yidhaha hadda albinaau haddan dhismihii baa dumay dumitaan buu dumay ayb sidaa marka haddaan udhigna haddan mowdiceeda icraab muxuu noqonaa haddan marka waa masdar ahaanay ku nasbisan tahay takhirudaana caamil u ah waa min baabi jalasa qucuudan ama qacadda juluusan oo kale lianna khuruurka iyo haddigu isku macno unbuu keenayaa ama in la yidhaha haddan inta hadda laga dhigo hadda rajuluulbinaa-a inta laga dhigo mutacaddi dabadeedna markaas la yidhaha haddan maf ismi mafcuul laga qadaro oo la yidhaha lana xaaleeyo markaa watakhiru inay dhacday ku dhowaanaysa aljibaalu buurihii haddan mahduudatan xaal ay tahay mid la dumiyey waxaasoo dhan marka maxay ku dhacayaan an dacow lian dacow inay ugu yeereen liraxmaani allaha raxmaanka waladan inay ugu yeereen ilmo inuu leeyahay warkaas maanta adduunyada dadka ku nool meeqa malyan ayaa warkaan ilaahay sidaan u weyneeyey qubxiga iyo foolxumada ku jirto sidaa alla uu leeyahay meeqa malaayiin oodada ayaa warkaas subax walbo ama maalin walbo ku ku qowlo oo ku hadlo lama xisaabi karo leanna ummadaha kirishtaanka diinkoodu muxuu ku dhisan yahay ilaahay baa wax dhalay uu ku dhisan yahay subxaanaka hada buhtaanun cadiim waxaas ku dhisan yahay maanta dhan ciise waa inay ilaahw ku jiraan arrintaana ilaahay wuxuu leey waa arrin weyn waxaa la yaab leh marka dad diin ayaan aqoon u leenahay dhahayo oo waxaad arkaysaa haddana dhahayo kuwaas nasaarada mu'miniin waayo dhahayo ilaahay bay rumaysan yihiin walaalaan nahay buu leeyahay waxaan walaalo ku nahay diinta samaawiga ayagana nabi ciisay rumaysan yihiin annaguna nebi moxamed aan rumaysan nahay dadku marka diimaha waa in laysu soo dhoweeyaa oo markaa yacni dadku ay yacni markii hore waxaa laga soo bilaabay shiicada iyo sunnada ayaa laysku soo dhaweynayaa haddana waa lasii dallacay wixii ahlu kitaaba ayaa la yidhi yahuud iyo nasaare iyo diintan xaniifiyada abaa laysku soo dhaweynaa baa leeyihi kullina de waxay tahay walaa talbisu lxaqa bilbaili xaqa yaan lagu dhex darin baail ayb maxaa yeele waa baatil waxaan shay ilaahay dhahayo yacni laqad ji'tum shay-an iddan oo dhulkii iyo cirkii iyo buurihii baa la jajabi lahaa alla uu leeyahay an dacow lian dacow liraxmaani waladan darteed baana waxaa alla uu sidaa yani uga sheegay haddaad tiraa marka ninkaasi dhib male wax ka hadlaysan male ama wax weyn kama hadlaysna ama aad tiraa waa walaalaheen kirishtaanku nacam dadkan kirishtaanku waa walaalaheen aad tiraa waa arrin marka yacni tawxiidkaaga taabanayo maaha arrin sahlan maaha wixii ilaahay weyneeyo inaad weyneyso wixii ilaahay yareeyo inaad yarayso arrinkan marka xagga xumaanta ilaahay wax weyn buu ka dhigay adiga inaad wax basiida ka dhigto ama wax fudud ka dhigto waa kuu diin xumo ayb wamaa yanbaqii uma haboona liraxmaani allah raxmaanka an yatakida waladan ayb itikaadu waladin yanbaqiida faacilkeeda an yatakida inuu samaysto waladan ilmo inuu samaysto allaha raxmaankaa uma haboona ayb yanbaqiina ficil ibnu malik wuxuu yidhaahdaa oo gayru mutasarif ah laakiin yatasaraf oo maadi baa laga keeni karaayo inbaqaa ayaa maadigeedu uu yahay abu xayaanna sidaas waa sheegayo waa ku tacqiibiyey ibnu malik shaafici baanaba isticmaalaba kitaabadiisa inbaqaadaas naam yanbaqii maadigeeda isticmaalo shaaficina luqada xujow ku yahay naam in kullu man fi samaawaati maa kullu man qof dhammaantiin ma aha fi samaawaati samaawaat dhexdeeda ahaaday waalardi dhulka korkiisa ahaaday wax kaleba ma ahan ilaa aati raxmaani ma ahaanin ilaa aati raxmaani allah raxmaanka kii u imaanaya un weeyaan cabdan isagoo addoon ah laqad la wallaahi qad xaqiiqaya axsaahum wou koobay alleh makhluuqii wa cadda waa tir waa tiriye hum iyagii caddan tirin ayuu tiriyey waqtigooda iyo ajalkoodii kulli alla waa tiriyey wa kulluhum dhammaantood aatiihi ku imaanaya kii imaanaya weeyaan mid kasta allah raxmaanka u imaanayo wa kulluhum dhammaantood aatiihi kii imaanayo weeyaan allah raxmaanka u imaanayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fardan munfaridan xaal uu yahay keligii isagoo ah ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sayajcalu lahum raxmaanu wuddaa ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha wan wanaagsan la yimaadeen sayajcalu wuu yeeli doonaa lahum alla waa u yeeli doonaa kuwaasi sayajcalu wuu u yeeli doonaa lahum iyaga alraxmaanu allaha raxmaanka ah wuddan kalgacayl iyo jacayl buu alle u yeeli doonaa macnaha lagu fasirayna waxaay tahay wuddan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda jacayl ayaa dadka quluubtooda loogu abuura dadkaana waa ayo dadka mu'miniinta ah yacnii dadka iimaanka iyo camalka saalixa la yimid dadka mu'miniinta alla qalbigoodu ou jacayl ugu abuurayaa walidaalika qofka wanaagsanee alla allihiis yaqaano oo khalqiga aan yacni ama dadka mucaamalada alla uu ka amray kula dhaqmo ee akhlaaqdiisa wanaajiyo dadku waa jecel yihiin mu'miniintu way jecel yihiin qalbigo qalbiga mu'miniinta qabuul iyo jacayl loo geliya macnaha aayadduna marka xadiid la macnaa baa jiro ilaahay hadduu addoon jeclaada jibriil buu u dhawaaqaa markaasuu leeyay innii axbabtu fulaanan hebel baan jeclaadee faaibu fa axibahu jeclow jibriilna malaa'igtu u sheegaa uma yuudacu lahu lqabuulu fi lardi dhulka dhexdiisa ayaa qabuul ilaahay u gelinayaa marka fa inamaa wax kale ma ahana yasarnaa waanu fududaynay hu qur-aanka bilisaanika carabkaagan ku fududaynay lowlaa ilaahay hadduunan fududaynin miya kalaam alla maa la aqri lahay dhulkan korkiisa laga aqrin lahaa maxaa yeele qur-aanku waa kalaamullaahi waa hadalkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku hadlay haddii uunan noo fududeeyeen maanan ku ma ku dhawaaqi kari lahayn ee ilaahay subxaanahu watacaala isagaa noo fududeeyey waana nicmo inta qur-aankaa la aqrinaayo ama la baranaayo wax weyn waay fa inamaa wax kale ma ahna yasarnaa waanu fududaynay hu qur-aankii baanu fududaynay bilisaanika carabkaagaan ku fududaynay litubashira saad ugu bishaaraysid bihi bilqur'aani qur-aankii almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday saad qur-aanka ugugu bishaaraysid watundira aa ugu digtid bihi bilqur'aani qur-aankii qowman qolo inaad ugu digtid luddan oo dood badan qolo aada u dood badanna inaad ugu digtid luddan waa jamcu aladdin wahuwa shadiid lkhusuumati waa midka dooda badan waqiila waxaa la yidhi qowman luddan dalamatan dad dulmi badan wakam imisaan ahlagnaa halaagnay yacni badanaa intaan halaagnay qablahum iyaga hortoodu min qarnin ahla qarnin dad aan halaagnay qarni dadkii intaan halaagnay badana hal tuxisu ma dareemaysaa minhum iyaga xaggooda xaal uu ka mid yahay min axadin ay axaddan ma dareemaysaa mid iyaga ka mida ma dareemaysaa ow amase tasmacu ma maqlaysaa lahum iyaga ma u maqlaysaa rigzan shanqar yar dadkaas yacni waa dameen waay inta aan ummad halaagnay badanaa buu alla leeyahay kuwaasi marka wax iyaga ka mida ma dareemaysaa maanta dareen yacni ma u leedaho ma dareemaysaa mase u maqlaysaa shanqaryar ma leh fircawn adduunka waa ku kibray aawe waxuu haaye ma leh wa kam imisaan ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood min qarnin ahla qarnin min ahli qarnin ah qarni dadkii hal tuxisu ma arkaysaayo ma helaysaa ma dareemaysaa minhum xaal uu iyaga ka mid yahay min axadin ay axaddan wax qof ah oo iyagii ka mida ma dareemaysaa ow amase tasmacu lahum ma u maqlaysaa iyaga rigzan wax shanqar ah ma u maqlaysaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed